hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahintiisna ah siddeetan iyo toddoba dhibic todoba megaartis toddobaadkii baahdahan oo kale ayaad dhagaysataan barnaamijka toddobaadkana waxaan kusoo qaadan doonaa haweenka ka shaqeeya nadaafada guryaha iyo weliba xafiisyada ee ku nool magaalada jowhar balse intaan u gudgalin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo hasaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineersaki waa mar kale barnaamijka umuuraha habeenka
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer sidaad ordhaha barnaamijkaba ku maqasheen haweenka ka shaqeeya nadaafada xaafadaha iyo weliba xafiisyada magaalada jowhar ayaa ah kuwa ku shaqeeya duruufo kala duwan haddaba qaar ka mid ah haweenka oo igala qaybgalay barnaamijka umuuraha habeenka ayaan wax ka weydiiyey shaqadooda kusoo dhawo warbaahinta isna gaar ahaan barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaada bismillaahi raxmaan raxiim anoo ah sahra makaa'il abdiraxmaan barnaamijku waa ku dhawaay ininkana soo dhawaada
zahra bal inoogu warbixi shaqada aad qabato walaahi waxaan ka shaqeeyaa aniga xafiis xafiiskaasoo ah subaxdii waxaa galaa lamada saac camal galabtii waxaa kasoo baxaa toban sac iyo toban iyo kow sac meelahaasaan kasoo baxaa maasha allah shaqada si ukala fuudaa waay maalin ku fuudahay maalin ay ku culus tahay camal le waay marka saasaan aan ku shaqaystaa waa gartay n bal inoogu warbixi shaqada aad ka qabato xafiiska walaahi waxaan iska haaqaa dhulkan ayaan iska haaqaa aniga yaahe qalin iyo bug ma haysta laakiin nadaafada shaqada ayaa aan ka shaqaystaa waa iska nadaafadeeyaa nadaafada kadibna cuntaa kariyaa saasaa wax ku gaaraa toban saac iyo toban iyo kow saac meelahaas aan ku gaaraa waa iska ogtahay habeenka shaqada markaa shaqa qabanaysa waa iska ogtahay wax walba aa macnaa kuu soo kordhaayo saasaa iska shaqaysanaysaa aan wax cunahay anaka habeenka waa gartay n zahro muddo intee la eegaad ka shaqeysaa xafiiska walaa waxaan ka shaqeeyaa lama sano iyo bar meelahaas amalaan ka shaqeeyaa gabar walaashay ayaa shaqadaas macnaha iisoo anoo guriga oo nyaany iyo wax iska gadanayo qudaar iska gadanayo shaqadaas gabar walaashay ah aa ii keentay aa igu fiirsa waaysi saas ahaana shaqadaas ku galay lama sano iyo bar aan meelahaasaan ka shaqeynayaa shaqadaas maasha allah waxa cabcabasha ku qabo haddana malaha waxaan jeclahay taas toogsii weyn inaan kasii shaqeeyaa jeclaa insha allah waa gartay dadka qaar markay ka shaqeeyayiin goobaha xafiisyada ama meelaha lamidka ah mararka qaar waxaa jirta inay dhibaato ka dhacday goobtii aad ka shaqeynaysay ama xafiiskii uu agabkii yaalay maaragtay cilid ku timaado ama shay halkaasi laga qaato arinta noocaas oo kaleenta ma la kulantaa haa waa la kulmaa mararka qaarkeed yaah macnaha dadka isku wada halma wacaanbo dadka way kala fiican yihiin dad xun iyo dad fiican ay kala yihiin marka ahoolaasoo kale markay ay imaadoo kale ilaahay wax xun manuu kasee walaa dhibaata waaye ilmaan kasoo tagni waxba baan kasoo tagniye marka ilaahay meel walba aan joogno ilaa aan ugu shartiro walwalkii cabsida aan dareemo waxay tahay ama wax ama wax dhici doonaan ama eh, wax i sheeg wax walaaye ama lagu qaada doonaa camal yaahe waxyaabahaas camal waan iska dareennaa walaahi waa gartay een, inta aad joogto shaqadan wax caqabad ah hadda aad ku aragtay markaasi oo ka dhacay xafiiska ma jira ها شق waxa uu ka dhacay xafiiska inta oo marka inta aan shaqeynaa xafiiska waxa ka dhacay Haa, aqabo badan way iska dhacday waayo agab agab- agabta kamid eh oo shaqada taali in la qaatay oo anna walwal iyo walbahaar igu qabatay oo adaa qaadatay lay dhahaayo oo anigina aan qaadin oo kaberi aan ahay marka dambe dabagal marka aan la sameeyeyna oo la ogaaday inaan ani qaadinin markaas shaqada een, dadka ay joogaan marka way i raaligelin iyo waxay iga bixiyeen ugu dambeyntii walaa haddana waa iskiiga jooga haddii raaligelin laga bixin waaba iska sii jooga shaqadii waa anna waa iskiga baana iyakana way ii baanaayeen alxamdulilah marka alisku danaysto an la kala danaysta waaye shaqada lagu sheegayo an danaa igu sugan iyo kan danaa ugu sugan waayo ani waxay ii ba- waxay u baahan yihiin nadaafadaya anna waxaa u baahanaa beesada aan ilmihii ugu maaray lahayn noloshooda waa gartay een, ka baran xiliyada aad soo gasho iyo xiliyada aad baxdo caqabad ma ku tahay qoyskaaga xilli aan soo galay xilli aan soo baxay caqabad ma ku aha qoyskeyga wax caqabad ee mku- kuma aha qoyskeyga shaqadeygana waa qabsadaa gurigeyna hoosh waa ka qabsadaa caruurteygana waa haystaa walaahi anay dan ii tahay caruurteyda dan ay u tahay qoyskeygana dan ay u tahay waayo meelaa dan kuugu jirin uma dawaafaysa subaxdii waa jeclaa inaan caruurteyda mar walba inaan dhexda aaga jiro aan dhex jiifo balse waxa aan ugu dhex jiri karin gurigooda iyo nolosheeda maareynteeda iyo dugsigooda iyo iskoolkooda aan ku maareystaa waxa aan shaqada aan ku shaqeysta gurigeygana waa ka fikiraa qoyskeygana waa ka fikiraa shaqadeygana waa ka fikiraa lamadaba waa isku qabsadaa waa gartay inaad qabsato shaqadan maxaad ku dooratay waxaan ku doortay dan aad iha- i haysato dhanka qoyskeyga waayo nin ima qabo garoobaa ahay sas ahaana shaqadeyga aan u doortay inaan u qabsado waayo ma- waa ogtahay hooy marka aad tahay ilmahaada wax walba ay u baahan yihiin oo laguu biilayn wax laguu siinayn inaad shaqadaada iska qabsatid danta oo i haystaa taas ee shaqadii inaan iska qabsado ilmaheyga aan korsado qoyskeyga aan mee- aan meereeyo marka qofka markoo shaqeysanaya waa iska taqaanaa qofka fircoon oo k- inaan qofka fircoona oo inoo noqdo aan marka shaqeysanayna fircoonaa dareemaa farxadaa dareemaa waayo bishii beesaa qaadanoyaa ilmaheyga saa uu maareelahaya oo uu waxeelahaya aa ka fikirooyaa saas ahaana macnaha uu shaqadeyga uu ugu faraxsanaa ugu waxaysan aa gurigeyga gurigeyga iyo shaqadeyga waan waan ku waa ku faraxsannahay waana ku waxaysannahay waayo caruurteyga waxbarashadooda iyo iskoolkooda iyo dugsigooda iyo dharkooda ayaan ku maareystaa alahaasaan inkastoo wax walba aan qabsi karo aan hooyo adag oon ahay aan nin waxa ugu baahnayn oo cid bilaadan waxa ugu baahnayn dii lixdii lixaad aan qabane cid bilaadan waxa ugu baahanaa malo ilaahay ka een waa gartay een, sahra habeenka kale ee xaafadaha jooga iyagana jecel inay shaqaystaan ma jiraa wax baaqood u jeedinayso haa waxaan u jeedinayaa inay naagaha oo nimankooda soo furay inay nin ay u fadhinaynin ee cuuriyaan ay iska dhigayn haddii lixdeeda lixaad ay qabaan inay ay shaqaystaan ilmahooda iyo qoyskooda iyo reerkooda si ay ku maareeyaan wax walba u qaadatee haddaa buug iyo qalin xatee wax ku qor- oo oo ku qoranaynin oo buug iyo qalin keligiis laguma shaqaystee ee waxaa lagu shaqaystaa xoogaada iyo dhididkaada waa inaad noqotaa qof waxqabad ah qof wax qabsi kara qof nolosha nolosheeda maarey kara hooyo kartila waa inay qofka ay iska dhigtaa xatee haddaysan buusta duuta xatee ee beeshin ku shuutay suuq u qaadata xatee aad isku dayda xatee sida uu soo dhammaan lahaay noloshooda ilmeheeda ugu maarey lahayd in ay noq- ee isku- ee- ee guriga ay kusoo noqoto macnaha sida ay ku shaqaysato marka haweenaha saasaa usoo jeedi lahaa inay shaqaystaan ee dad ay tuugsanin nin rag ay tuugsanin ninka waayo waa shaqaystaa xoogiisa ku shaqaystaa adina waa shaqaysi kartaa oo xoogaada waa ku shaqaysi kartaa ma aha inaa shaxaad meelaha u joojoogsatido guri dhex jijiifta ilmahaada iska bahadishid waa inaa shaqaystaa haweenaha waxaan waxaan u sheegayaa inay ay shaqaystaan ilmahooda iyo reerkooda iyo qoyskooda sidai ay nolosha ugu maareeyaan een, kusoo dhawow warbaahinta isna adigoo ku bilaaba magacaaga gaar ahaan barnaamijka umuuraha habeenka ee waa mahadsantahay magacayga waa xamdi caali xasan
Een, sidaan ognahay xamdi waxaad ka mid tahay gabdhaha ka shaqeeya een, xafiisyada bal inoogu warbixiyo shaqooyinka aad qabato Een, haa xafiisyada xa- xaaqa maxaa dhahay waxaa na- gabar nadaafad ka shaqeysaa subaxdii waa ka lahaa xafiisyada ah, maxaa la lahay waa nadaam- waa nadiifiyaa waxa xaaqa markaan nadiifayn xaafadeyda isku soo aadaa waa gartay een bal inoogu warbixi waqtiyada aad gashay shaqada iyo goorta aad kasoo laabato waxaan galaa subaxdii toban iyo labo sac markaan salaada tugto ilmaha aa dabka u shita waxaa maxaa aadaa afar saac camalna waa kasoo baxaa markaas oo dhameeya nadaafadeeda waa gartay een muddo intee la egaad ka shaqay mudo saddex sanaa ka shaqeynayaa shaqadan ilaa haddana waa ka shaqeeyaa een xamdi ka baran shaqada aad qabato ma jiraa wax caqabadaha aad kala kulanto dhanka xafiiska hadda caqabado muuqdo aniga hadda oo aan kala kulmin ma jirto laakiin waxyaalaha qaar markii la waayo inaa anagna lasoo xiriiro oo la waxaasaasaa aa dhumi ama waxaasaa la waayay ee waxaas mahaysaa ama meel maa dhigta in nala dhaho oo kadib haddii la waayo anaga xataa aanana lasoo lasoo raadiyo waxyaalahaas way dhacaan laakiin hadda ani wax oo maxaa lahaye hadda waxyaalahaas la kulmi ma jirto waa gartay een xafiisyada aad ka shaqaynaysaan lacagaha aad ka qaadataan qaabkee aad ku qaadataa ama maalin laag ku qaadataa ama bishii aad lacagtaada qaadataa
Een, bishii aa qaataa lacagta bishiiana lasoo aa, maxaa la dhahaa markay dhammaato een, shanteeda ama kowdeeda aa qaadanaa Te- een maxaad ku dooratay inaad ka shaqayso shaqada na- nadaafadda xafiisyada ah reerkeyga ku maareeya waxaa ku doortay een, inaan shaqaysto si aan reerkeyga ugu maareeyo Een, way ii fududahay waayo subaxdii inaan soo baxo gurigeyga inaan maxaa la dhahaa kasoo tago oo afar saaca ka baxo haddana gurigeyga ku laabto maxaa la dhahaa ee, saas ilmaheyga oo ugu naqdo Een, waxaa ku doortay inay shaqo fudud tahay shaqada fududna maxaa la dhahaa saa ugu baxo guriga ilmaheyga ugu aado oo ayuu ilmaheyga ugu noqdo maxaa la lahaay hoosh guriga ugu baahna ugu qabsado kadibna ilmaheyga aan maareysto sidaas darteed fudeedkaasaa ku doortay inaan shaqadan ka qabto waa gartay ugu dambeyn habeenka kale ay ku dhageysanaya maxaad baaqo ood u jeedin lahayd waxaan baaqa ujeedin lahaa inay maxaa la lahaay guryaha ay kasoo baxaan si ay maxaa la lahaay xirfad ay u bartaan ee maxaa la lahaay ee guryahooda aysan ku jirin oo ilmahooda ay si u korsadaan ee falkooda u gali lahaayeen wax walbana ma- ma fududo ma adko hadda aada fududaysan waayo shaqo ceeb ma ahan qofka haddii shaqaysanaysa ceeb ma aha fikir qaldan ay ku dhagan yihiin aa dhihi lahaa Een, in la shaqaystana wax xun ma aha shaqada inaad shaqaysatid wax xun ma aha laakiin inaad meelo kale inta gashid ama waxa kale inta aad samaysid aa wax xun eh haddaad shaqaysanaysid oo maxaa lalahay xoogaaga aad ku shaqaysanaysid oo xoogaaga aad, maxaa lalahay ilmahaaga wax ugu soo dhacsanaysid wax xun ma aha wax xun eh hadday ka aaminsan yihiin waxaa dhihi lahaa wax xun ma aha in la shaqaysto in la shaqaysto wax wanaagsan waaye shaqada xafiisyada shaqada kale inta wax ma dooriso qofka haddoo soo baxaayo oo maxaa lahaa subaxdii soo baxaayo haddoo korka shaqaynayo haddoo hoos ka shaqaynayaba shaqo usoo socdaa inuu wax qabto usoo socdaa shaqa xafiis iyo shaqa kale intoo hooseyso isku mid waaye waxay isdhaanta ma laha shaqo un waa shaqo kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee warbaahintiisana adigoo ku bilaabaya magacaaga Ah, bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah farxii cali oo ah hooyo soomaaliyeed oo ka shaqaysa guri oona ii geysay danta iyo daruufka ii geysay wadankii shaqa male raggiina shaqa ma laha maanta waxaa la joogaa naagtii isbixisay joogtaa tii nyaayo orada tii shaqaalo noqdo guri nadaafadayso oo ilmaha mustaqbalkooda iyo iskoolkooda iyo wixii gurigii ku daryeelayso tan doolara iska qaataa iska dib waa gartay een shaqada aad ka qabado xaafadda aad ka shaqayso waa maxay nadaaf alaab dhadhaqo sida raashinka oo kale canjeero duwo canjeera iskaga duwaa ikna i daryeela anna waa isku daryeela labada in waa isu baahannahay na isu daryeelno
waa gartay muddo intee la egaad ku jirtaa shaqada nadaafadda walaa inta oo shan bilood camal aan ka shaqaynoya danteyga iyo daruufteydan ii geysay inaa xooggeela baxo ka waran lacagaha aad ka qaadataan xaafadaha aad ka shaqayso ma tahay mid ku filan nolosha qoyskaada walaa ma iskaga finay laakiin la-aan le ee iska dhaantahay ma aho kontan afartan waxay siiyaan waxay iika igu daraan laakiin shaqo ahaan an waxaan ku heshiin soddon doolar laakiin tobanay igu daraan maadaama oo meesha dan iska jirta ay toban doolar igu daraan iyo wixii ii heli karaa raashin bariis wixii lasoo sii karo oo iska soo qaadanayo qotolyoonka maalmaha oo ilmaha waa gartay een ma jiraan dhibaatooyin aad kala kulanto een dhanka shaqada aad ku howlan tahay walaa maasha allah waa iskaaga fiicana alxamdulilah waxaa qof kuu qabtay iyo wixii kuu taray inaad sheegtid waa fiicantaa maaho waa iskaga bogi iikan waa ii bogeenba maasha allah dhibaato maku qabo alxamdulilaah dharkayga liisiinaa ciyaalkayga lii ogyahay halaas alxamdulilah maasha allah halaas ilaahay mahadiis ii wanaag oon wanaagsanaa iikana ay ii wanaagsanyihiin maasha allah wax aan la kulmi oo dhibaato leh ma jirto wanaagkii shalo ku tagi wanaagii le haddana ku joogaa maasha allah waa gartay magac loo yaqaano dadka ka shaqeeya xaafadaha ma inoo sheegi kartaa marka laga soo tago shaqaale shaqaalay dhahay laakiin shaqaal waxaa loo- loo yaqaanaa booyaasi oo kaleen booy le iska dheh booyaasi le xisaaban tahay marka waa gartay shaqadan aad ka shaqeyso maxaad ku dooratay inaad qabato waxaan ku doortay adee raggii shaqo lahee oo maanta naagihii la ordaayeen naagti biskut aado naagti jibaal aado jibaalna maba heeyaalo biyaa gooy laa- daruufta iyo danta waxay kugu kalifeey inaa adiga shaqaalo iska noqotid oo guri iska tagtid oo booyaasi noqotid halaasoo u ordaysa ilmaha mustaqbalkooda iskoolkooda le iyo habe cabada ay seexanin le saasa dantaas iyo daruuftaasaa ii geysay waa gartay habeenka kale uu ku dhageysanaya maxaad ugu baaqaysaa iikan waxaa uu baaqi laha sida anigu ordaa inay iikan u ordaan oy fadhii ka kacaan oy rag sugin rag maanta wax cos tari kara malaha wadanka shaqo ma taalo iikan waxaa waaya ficilada dadka kale ordaa ay kaleenta inay ordaan oo ay fadhii ka kacaan dadka qaarkood waxay leeyihiin shaqbooyaas ma rabnaba biskut magaalo soo socod maxaas tara ma aan dhaho soo soconee shaqana ma haysatid cidna ma jirtid meelaa xisaabantahay maba laha maanta qofta meel fuulaa roombo dadkaa ku dhahaayo shaqbooyaasi hadda maa shaqeynee hadda maa saanyeelee hadda maa canjeer dad u duwee adan waxaa fiirinee mustaqbalka ilmahaada ilaalsanee maaho canjeeraa duwee xabadii soo waxaysto wixii kaleenta isu soo dadarsaa lu dhaha qaado laakiin gurjoog waa kuu dhaantaa ma aho inaad socotid oo shaqaysta xooggaada la baxsad xalaal waaye ceebna ma aha shaqaysa xooggaada baxsa ceeb ma aha oo ku shaqaysanee haddii fadhisi maanta dhan fadhisid oo ilmaha dugsigaa lagu soo racdaynaa waxaa loo leeyahay bilkee aabbihii mahaayo adi mahaysid maxaa ku imaanaa lagu saarso inaa lugaa inta isaar leeta xooggaada la baxda markao ninka hela dhiibi marka aad heshidna dhiibatid inaa la kala faa'iidaystaa fiican faa'iidaysi waa ceebna ma aha xooggaa xalaashaa wadataa ma oo ma tuugsanoysid ma oo tuugs maanta maxaa ku heli baxaa luu leeyahay waryaa intaa joogsan iga bax laakiin haddii maanta meel saaran tahay cidkuu jeeda malaha xooggaadaa wadataa aa isticmaale ina hooyooyin kaleenta waxaa ugu baaqaa inay iikana baxaan ay fadhii ka kacaanbo gudahaan intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka umuuraha habeenka ee warbaaxinta isna oo aan toddobaadkan ugu hadlaynay habeenka ka shaqeeya nadaafada guryaha iyo weliba xafiisyada magaalada jowhar intuu socday barnaamijka waxaynu socodsiinaysaa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamada waa injineer saki soo saaraha waa isla ani tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan midciinkiisa sidaa iyo nabadgeliyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano oo labdhabar haweenku yeeyo iyo hayin dulqad badan